Kureta markio howgalayo ka sameeyan laamo amniga degmada Baardheera oo ku qowdan dadyo sheegan iyo magaalada kujeysidayanga fal amni dare eh sidoo kalena isticmaalayanga walyaabo maanka dooriyayanga islamarkaana iyo dhibaato ka hayanga shacabka taliska booliska baardheere ee gobolka geda iyo meel fagaareha ka bandhigya walyaabo maanka dooriyowa iyo magalkiya laaka qobadiyo isticmaalayanga si sharciga lan horjeeya taliyaha booliska degmada baardheere cumar axmed daahir oo ku hadaliya howlgalka iyo ka qobadanga walyaabo maanka dooriyayanga iyo sidii lu weela lahaya usoonaanka digiyahaan kaloo isticmaalayanga daroogada haddana bulshada dhibaateyayanga in sharciga la marsii doonaa sidaas dartiyan iyo kuwaantawanga ciidanka booliiska degmada baardheere waxay howlgal qorshaysan ay ka fuliyeen degmada baardheere waxay ku soo qabteen dad ku howlanaa ammaan darada bulshada oo isticmaalayay waxyaabaha maanka dooriya sida xashiishka oo hadda aad aragtaan oon gubaynay ayaan ayagoo gacmahooda ku haysta ayaan ku soo qabannay howlgalkaas wuxuu xaqiijin amni ka yahay degmada baardheere in la xaqiijiyo ammaanka degmada waxyaabaha lidka ammaanka ku aan gacan bir lagu soo qabto waxaan digniin u dirayaa shacabka degmada baardheero qaybahooda kala duwan kuwooda ku howlan waxyaabaha amni darada sida xashiishka iyo qamriga dadka isticmaalaya maandooriyaha oo labadaas ay ugu horeeyaan oo liid ku ah ammaanka degmada waayo qofka hadduu isticmaalo waxyaabaha maanka dooriya hadduu isticmaalo wuxuu maskaxiyan wuu u dhimanayaa bulshadana wuu dhibaataynayaa sidaas darteed degmada baardheer shacabka ku nool waxaa ugu baaqayaa in laga dheeraado laga fogaado xashiishka iyo qamriga ciddii ayadoo wacyigelintan aan dirnay lagu soo helo ayadoo qamri iyo xashiis gacanta ku haysa ilaahay idimkii waxaan la tiigsan doonaa maxkamadaan la tiigsan doonaa aan la tiigsan doonaa waxaan waxayna mari doonaan ciqaab adag ay mari doonaan oo kala duwan ay mari doonaan waxaan leeyahay intaan digniin ha u ahaato waxaa la mid dadka haysta hubka sharci darada oo dad siyaasiyiinna ahayn oo la og yahay oo la yaqaano aan ahayn macluumka aan ahayn oo hubabka guryaha u yeelaan hubkaas haddii kuu sharciyaysnayn adiga hadduu kuu sharciyaysnayn brother la imow wixaad ku haysatana caddee sababtaa u haysatana caddee ciddii aan ku soo qaban ayadana insha allah gacan bir ayaan ku qaban doonaa wax kastoo ammaanka lid ku ah gacan bir ayaan ku qaban doonaa waxaa kaloo la mid gaadiidka aan sharciyadda haysanin oo magaalka iska soo gala kana baxa saacad kasta imaada iskana baxa ayagana waxay moogtahay sharciyada aysan haysan ayagana digniinaa u diraynaa cid walba oo aan diiwaangelsanayn inay isdiiwaangeliyaan sida ammaanka loo xaqiijiyo bulshada baareen intaasaa ugu baaqayaa digniin ayay tahay tan oo hadda maanta dadkan aan xashiishka aan kusoo qabano xashiishka aan gubeyno wixii hadda ka dambeeya waa la xisaabtami doonaa howlgalka annagana waa sii laba jibaari doonaa cid walba oo ammaanka lidku aana gacan bir ayaan ku qaban doonaa